انفسنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا dhintaan casharka bilaabin laba meelood oo xalayto casharka ku yar sugnaa laba kelimo waa riwaayadii inoogu dambeysay uun markii uu soo gaadhay abu hurayra uu yihi udculiya alansaara fadacawtum faja-u yuharwiluun halkaas rasuulka ilaahna yihi unduruu idaa laqiitumuuhum gadan an taxsiduuhum xasdan taxsiduuhum iyo taxsiduuhum waa isla mid oo xagga hore noor lakiin waxaa ka dambeeyay wa akfaa biyadihi wawadaca yamiinahu calaa shimaalih wal xalayna kollay de waa siday shuraaxda qaarkoodna kuba sharxaane san kusoo laqbeeyey waxay ahayd waakfaa waa qariyey biyadih wawadaca yamiinahu calaa shimaalih midigtiisii buu dhigay bidixdiisa horta dhigitaankan waasan marka horeba soo marno ishaaradii uu ishaarayey inay laayaan oo dee gumaadaan qolooyinkan oo gacantiisii saa sidaa dee waxa la goynayo oo kale ama seef lagu goynayo taas baa wadaca yamiinahu calaa shimaalihi halkii horena sidaasay ahayd cibaaradan waa akfaa biyadihi kollay in badan oo shuraaxda kamid ah dee san ama mutuuntan arkay iyo sharaxyada mutuunta laba socota waa akfaa biyadii baa ku sugnaa rag barhkood iyagu dee kelimada may qabanba takmilada fatxulmulhim iyo minatulmuncim minatulmuncim iyo kayrkiiba may qaban iyo siyuudi diibaajka iyo laakiin san baa ku wada sugnayd dawaana sia inooguba sugan sheekhan alkowkab ulmuhaaj ee mandiqadeena sheekh maxamed amiin isagoo akfa biyade waa saadaan kuba laqbeeyo dee uu qariyey ishaaradii buu kaba qarinayay dadka kale uuba yeedhiyo hadal saasuu yihi bal waxa weeyaan qurdubi ayaa mukhtasarkiisa wuxuu leeyahay riwaayada saxiixii halkan waa axfaa weeye qolooyinka kale de waa taasu sidaasay ku socdeen barhkoodu ay ku sharxeen kuwana mutuuntii hoose ku sugane riwaayada saxiixii waa axfaa weeye kolley ikmaalulmuclimna walow matiga akfa ay taalay sharaxa ayuu ku fasiray ista'sala marka in axfaana dee si imaka meelano ay noo dambeeyaan libaas markan gaadhno oo kale oo in waxa weeyaan waa xeel dheeraan wax laguma xeel dheeraad oo kale oo sida shaarubta gaabinteediiya waa laftii uba soo arooray marka wuxuu kuba fasiray isagu axfaa buu leeyahay riwaayada saxiixi san weeye macnuhuna ista'sala oo de walow isagu markaa aanu rasuulka ilaahay wuxuu leynayay jirin wuxuu ishaarayay axfaa biyadiidan dee waa calaamadan kaluun bay iyadana tafsiir usii aho wuxuu ishaarayay istisaalkoodu yidhaha nimankaa awbaashtaay soo urursadeen inay iska soo horreysiiyeen kumaada waxba hakaba reebino de hadday idinlaba dagaalamaan oo macnaa ashaara ilaa dalika istasaladan macnaa ashaara ilaa dalika wuxuu ishaarayay axfaa waa xeeldheeraanta oo kuba xeeldheeraanaya qatligoodan uu amrayo leyntooda uu amrayo bal taas buu yidhi waanasa uu kuba fasiro lafdiga istaasala uu ku fasiro qaadiciyaadna ikmaalkiisa uu kuba fasiro markaa waxaa adigu arinku kelimadan baan leeyahay dabdigeeda kollay dushana calaamada kuba qoranaysaan inay saa culimada qaarkood saa qurdubiya ay ku tegeen inay kelimada sawaabkeedu yahay axfaa inay akfaa ahayn kitaabkan aan hayeen inta badan aadna u fawaaida badan ee baxru muxid isagu meelaha maba qaban riwaayadii hore markuu sharxay halkan waa dhaafeen axfa oo manaa istasala istisaalkuna wuxuu keenayaa ishaaradii uu ishaarayey istisaalkooda ama leyntooda taasi waa mid meel labaad oo riwaayadan ayaa oo dee markaas xalayna casharku aakhir bu dee markii wakti dheer baan fadhinay markii ugu dambeeyey waxay halka labaad ahayd فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم intaasi waa intii ubيxat baynu soo marnay riwaayadii ka horreysay aan soo maray markaasaa maxaa cibaara dhacday qaala abu سفyaan qaala rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم xadiidkana siaan soo aragnay abu hurayra warinaya hadalkana dee rasuulka ilaahay uu yihi man dakala daara abi sufyaana fahuwa aamin intaa riwaayadii horeba waan kusoo aragnay waxaana inoola socota waman alqa silaaxa fahuwa aamin waman aqlaqa baabahu wey laakiin cibaaradan meesha soo gashee qaala abu sufyaan abu sufyaan ba wuxu abu sufyaan marka hore waa yidhi wuxuu yihi ya rasuul اllahi ubiyat khadraa qurayshi hadalkan daahirkiisu yahay abu sufyaan si wuxuu xadiidkii intan warinayo isagu oo dee laga sii warinayo abu sufyaan baa yidhi rasuulkii ilaahay baa yidhi man dakala daar abi sufyaan nusqooyinkii aan arka oo dhan ama mutuun ha noqoto ama sharaxyo mutuunta la socoto dee intii ay suurtogelaysay maan wada eegine cibaaradu sidan un bay ahayd iyadna qaala abu sufyaana wax kalaama oo la socdaa shaarixan dee shuraxdan arkayna allahuma sharaxa sheekh maxameda min alkowkab alwahaaj ya waa tawjiihun qaala abu sufyaan baa muxuu ku fasiray qaala abu sufyaan macnuhu markii uu rasuulka ilaahay ka maqlay ma dakala daara abu sufyaan aya qaala abu sufyaan macnaa uu ku dhawaaqayo isagoo ku dhawaaqayo dadkii ogeysiinaya ayaa wuxuu yihi qaala rasuul الlahi salى الlaه ala slm dakla daar abi sufyaan waa twjiha maxamed amin oo macnaa waa dhawaaq uu dhawaaqay markii rasuulka ilaahay manqabadan isaga uu siiyey iyo arrintan miisadan gaarkaa ayuu yihi macnaa isagoo ku dhawaaqaya dadkii ogeysiinaya san buu yihi bal waa iska tawjihi weeye taas cibaaradan ah waaye laakiin isaga riwaayo xadiidka iyo dee taa ma warinahayn abu hurayra inoo warinaye labadaa meelood baan doonay inaan idinku yar baraarujiyo oo dee bal matalan taasna labadaa arrimoodna in akfaa biyadiisa uu saaxibu kowkab lawhaad kuba fasiray waa kelimadan qarin ishaarada qarinaye laakiin way yar fogaanaysaa taasi san ay riwaaye ahaan usoo naqliyeen qurdubiu leeyahy waa riwaayada saxiixaaba ayaan macnihii kaba dhiganaynaa oo ah arinku inuu yahay wa axfa riwaayadu lafti kale wa akfa buu soo naqliyaa laakiin kaas muslim riwaayadkiisa inoogama sugnoo macnaha macno ku dhow uu kuba fasiro bal waa xal casharkii xalay taas baabu izaalati اlasnaami min xawli اlkacbati wuxuu u baabaysan yahay baabu izaalati اlasnaami asnaamta suulinteeda baabkeedii weeye min xawli اlkacbati kacbada hareerteeda waa maalintii fadxu maka asnaam badan iyadoo kacbada hareerteeda taalay ee suulintii laba suuliyey rasuulkii ilaahay dee uu meeshii kaba suuliyo ka dahiray taas buu baabkeedii yahay xadثna abubkr بn abi شhaybة وcmr الناqd وبn abi cmr wlfd لبn abi شhaybة qaluu xadثna سfyaan بn cuyaynaةa عan بn abi نaجيixi عan mujaaهidi عan abi macmari عan cabdالlahi qaal anahu qaal kolay sanadku waa dad aynu hore usoo aragnay ibn abi نaجيixna magaciisa cabdالlahi baa la idhaah abi abi نaجيixna magaciisa yasaar bay culamadu usoo naqliyeen waana nin dadkii taabiciinta raggii ugu yaryaraa la waqti ahaa la da ahaa laakiin aan saxaabo u arkay uu jirin weeye ama saadise kaga mid ah mujaahidna waa taabicigii macruufka ahaa siqad ahaa imaamka ah caalimo xagga tafsiirkana imaamka kuba ahaa abu macmarna waa nin taabicaynu hore usoo marro cabdullahi bnu sakhbara la idhaha taabici weyn ah taabiciintii waaweyneed waaye weeye cabdullahi bnu sakbaro horaan usoo maray alasdi dee cabdullaahiga ka dambeeyaana waa cabdullahi bnu mascuud sanadku waa sanad reer kuufa ahe qaala wuxuu yihi cabdullahi bnu mascuud dakala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu soo galay makata maka uu soo galay maka walxaal xowla اlkacbati kacbada hareerteeda halaaثu miئati wa situuna nusuban saddex boqol iyo lixdan sanam ay ku sugan yihiin riwaayo sawri baa beddelkeeda nusuban sanaman inooguba iman bal taasba weeye oo dee soodkuna uu damisan yahay kolkood way reebaanba saddex boqol iyo lixdan nusub baa kuba sugnaa halkan sanam baan kuba fasirnay waxaa kaloo nusubka dee ay markaa ama ay tahay oo lagu fasira ama uu noqdaaba dee ansaabna waa lagu jamciyaaye dhagxaan kacbada iyadna hareeraheeda kuba sugnayd oo waxyaalahan xoolahan ay u qalayaan asnaamtooda ay u qalayaan korkeeda ay ku qali jireen wamaa dubixa cala nusub oo nusubka korkiisa wixii lagu gowracay sanan baa loo gowracaya waa waxaa baktiga taas ansaab waa la odhanayay iyadana laakiin halkan imika maqsuudkii maaha waa asnaamtii kala dunayd ee faraad badnayd ee ku sugnayd kacbada hareeraheeda ay weliba aada u adkeeyeenoo dee intay taageen wixii ay kaba samaysnayd ama dhagaxo ka samaysaada ama wax kale ay dhulkana aada loogu adkeeyey si aanay u dhaqdhaqaaqin oonay uba dhicin taas baa ahaa fajacala wuxuu gudagalay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yadcunuhaa inuu gujinayo oo bicuudin qori kaana biyadii gacantiisa ku sugnaa riwaayadii hore ee xadiidkii abu hurayre xalayto waxaan soo aragnay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qaanso uu sitay darafteed inuu ku gujinayay oo huwa akhidun bisiyati alqaws ee waana tii sanamadii oo markii uu sanamkaas jacala yadcunhu fii caynihi wayaquulu ishaanu kaba gujinaya riwaayada hore inooguma sugnayde bal rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cuud gacantiisa ku sugnaa ayuu sanamkii ayuu ku gujinayay isagoo aayadan aqriyaya sa in riwaayaadka qaarkood kuba yimina rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyadoo hadda aada loo adkeeyey oo yidhaahaan kolkol ibliis baaba u adkeeyey oo rasaas iyo waxyaalo intuu dee halkii de iyaga loo qoday iyo waxa uu kuba buuxiyey ku adkeeyey si aanay u dhaqdhaqaaqin ayaa kii u gujiyaaba qadaadkiisa u dhacayay oo dee waa calaamtii nubuwada iyo mucjizadii waana ficilka caynkaas sidan xalayba soo maray idlaal ee asnaamti iyo waxaas iyo ihaano iyo ciddii cibaadaysanaysay ciddii caabudaysayba haddaba uu dhacayaba kii bal taas iyadoo weliba ay adkaayeen oo dhulka aada loogu adkeeyey markaa khara calaa qafaan wayaquulu waxaanu rasuulka ilaahay ku qowlayey aqriyayey jaaءa alxaqu wazahaqa albaaطilu ina albaطila kana zahuuqa jaaءa alxaqu xaqi ayaa yimi oo waa dee diintan shareecadan iimaankii xaqi ayaa yimi wazahaqa manaa uu baaba'ay idmaxalla wabaطal weeye waa buray oo uu baaba'ay waa suulay oo zahaqat ruuxu ama zahaqad ruuxu naftiisii baa baxday baa taas macnaa waa idmaxalla wabaطal wadahaba albaaطilu baaطilkii oo de waa waxa ilaahay duunkii caabudayeen iyo wixii aan xaq ahayn ba kaasi waa tegey in albaaطila baaطilku kaana waxaa de zahuuqan matirtirmaya waxaa kaloo aqriyay jaaءa alxaqu wamaa yubdiu اlbaطilu wamaa yuciid jaaءa waxa yimi alxaqu xaqii ayaa yimi wamaa yubdiu ma bilaabayo albaaطilu baaطilki waa sida dee asnaamtan ay caabudayeen oo kale waa baaطil wuxuu bilaabayo wuxuu isagoo abuurayo oo abuurkiisa bilaabayaa ma jirto ibliiskii waxaan u qurxiyeyna waa taas wamaa yuciidu mana soo celinayo wax iyadana abuuro uu soo celinayaana ma jirto waxna ma bilaabayo taas buu rasuulka ilaahay aqriyaya salawaat ullaahi wasalaamu calayh zaada bna abi cumara in abi cumar baa wuxuu ziyaadiyey yowma alfatxi macnaa saddexdii sheekhee muslim xadiiska ka wada wariyey lafdigana ibnu abi shayba lahaa buu yidhi dee camrun inaaqidna waa lafdigaas wuxuu la dheeraa ma jirin ibnu abi shayba ee ibnu cumar baa ziyaado lahaa ziyaadadu aada bay u kooban tahay waa halkaas dakala nabiyu sala allahu calayh wasalama makata yowma alfatxi halkaas buu yowma alfatxi ziyaadiyey oo maalin kale may ahayd ee maalintii fatxu maka ayuu maka soo galay oo makata dabadeed ayaa wuxuu ziyaadiyey riwaayadiisa yowma alfatxi intaasuu ziyaadiyey waxadaثanah xasan ibn caliyin اlxulwaniy wacabd bn xumaydin kilaahuma can cabdiلrazaqi qaala akhbarana hawriyu can ibni abi najiixin bihada isnaadi waa isnaadkii ibn abi najiixa imakaan kaba soo baxnay markii hore sufyaan ibnu cuyeyna ka warinaya riwaayadii hore ee uu inoo dhameeyey ee tanna waa sufyaankii labaad hawri ilaa qowlihi zahuuqan ilaa laga gaadhayo kaana zahuuqan oo aayadda hore ah walam yadkur alaayat اlأkhraa laakiin sawri riwaayadiisa aayadda labaad ma sheegin isagoo ibn abi najiix xadiidka ka warinaya wa qaala waxaanu yihi sawir riwaayadiisa badalan nusuban nusuban bedelkeedii wuxuu yihi sanaman oo halaaثu miatin wa situuna nusuban bed nusuban bedelkeeda unoo tamyiiza sanaman buu yihi bukhaari oo kale situuna wa halaaثu miati nusubin baa lafdigiisu ahaa de waana macno uun isku macneen bal matala xadiidku taas baa aduu waxa weeyaan intaas wey wax kaloo ku kala duwan yihin ma jirin de xadiidkana kolley qeybtii hore xalayba waan kuba soo maray asnaamta rasuulka ilaahay dee waa kaasoo waxyaalihii mucjisaadka ku sugnaana waa taa riwaayo ahaan aan uba soo naqlinay waxaana imaam nawowi raximah llahu tacaala hu halkan yidhaah waxaaba xadiidka ama inooguma sugan istixbaabu qira'ati haatayni alaayatayni cinda isaalati lmunkar marka munkar la suulinayo in waxa weeye aayaddan ama labadan aayadood la aqriya istixbaabkeeda waa kan rasuulka ilaahay aqriyay munkarkii ugu weyaana waa suulinayeyba taas ayaa bal matala noogaba sugan kollayna walow baabkii noo dhammaaday oo baabkii noo dhammaanayay dee noo dhammaaday fatxu maka kuba tacalluqsanaa xadiidkan iyo duruqdiisa iyo riwaayaadka kaleba waxay faa'iideynayaan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee inuu canwo ama xoog uu ku qabtay kuna soo galay maka taas buu waana siday jamaahiir alculamaa yidhaahaan ee arrinta qabashadeeda iyo inaanay sulxi iyo heshiis ahayn walow dee waxyaalo yar horeeyo abu sufyaan iyo marka horeba dee markii man aqlaqaba haddana ti digaal loo diyaarha haddana dee man aqlaqa baabahu iyo man alqaa silaaxa iyo alfaadahaasi ama taasi ay yar horeeyeen waqtigana uu yihi imaam shaafici baa wuxuu raximah llahu tacaala isaga kuba tagaa ama dee shaaficiya qolooyin in maka dee ay sulxi wixii lagu qabtay ay ahayd kollayna dee mala axkaamo kaya ka yar ratimaya taase laakiin nusuusu siday faa'iideynayso axaadiisana ay noo keenayso walow rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee markaa uu qabtay dhulkeediina aanu ka dhigin khaniimo ama fay aanu wixii dee iyaga taas oo kale ee uu sii dad sulux oo kale ah dee waa kaa wada aamin yeelay wuxoodii u daayay ustaa kula tacaamulay sii suluxa laakiin haddana gelitaankeeda iyo qabashadeedu canway ahayd iyo xoogsaa jamaahiir alculamaa yidhaahaan waana saa dee iyada axaadiis ay noo keenayso yani aahaartaasi kaba sii ratiminba rasuulka ilaahayna dhulkoodii ha u daayo wuxoodiina ha u daayo iyagiina dhammaantood dee amni ha wada siiya dee mararkii koobnaa ee marka horeba rasuulka ilaahay amarka uu kuba bixiyay in la dilo uun mooyaan dhibtoodii badnayd baabon laa yuqtalu lama dilayo qurashiyu nin quraysh ah sabran iyadoo sabri macnaa iyadoo gacanta lagu hayo oo lasoo qabtay oon dagaal aanu ku jirin lama dilayo bacda alfatxi fatxu maka dabadeed xadiidkay nooguba iman doontaa lafdiga sabriguna waa alxabs waa xabsi oo ujeeddadu waa ruuxii iyadoonu dagaalamahayn oo gacanta lagu hayo oo la hayo oo la dilo taas baa la yidhaahaa qutila sabran ama qatlu sabrin lagaba cabiraa sabri qatlki almasbuura oo dee nahyi kuba yimi oo kale haddii xayawaan la soo qaado meel inta lagu xidho la yidhaah waanu ku toog baranaynaay oo kale iyo taas almasbuura ayaaba laba yidhaah bal masalan haddaba ruux quraysh ah iyadoo xaaladu taa tahay gacantii lagu hayo lama dilayo macnaa xadiidku muxuu yahay in badan ba quraysh sidaa loo dilay waan ogaan doonaa lafdigaan ku arki doonaa waayo waa lafdiga xadiidka unim xadaثna abubkr بn abi shaybta qal xadaثna عaliي بn msiri وwakiiع عan زakrya an الshacbiyi زakrya بn abi zaa-ide weeyo dee isba kitaabka ku badan can الshacbiyi qaal anahu qaal shacbi baa wuxuu yihi camir bn sharaaxiil أخbaranii cabdالlahi بn mudiicin waxa ii waramay cabdالlahi بn mudiic can abihi aabihii mudiic bn اaswad buu iiga waramay oo aabihii mudiic ayuu xadiidkan ibn اaswad ayuu iiga soo waramay bal cabdullahi ibnu mudiic iyo aabihiina hore umaynaan soo arag dibna ma jirto cabdullahi ibnu mudiic rasuulka ilaahay xayaatadiisii ayuu dhashay ee laakiin aragti saasa ma ogin oo dee taabici weynun baaba laga dhigaya maalintii xare ee nimankii dee shaam ka yimi ee ciidankii reer madiina kusoo duulay madiina la korkeeda lagu dagaalamay yowm alxarana quraysh ninkii madaxdooda ahaa isagaa ra'sa qurayshin ahaa wixii madiina difaacayay maalintaas saddex iyo lixankii hijrada waa yaziid ibnu mucaawiya waxa weeye cahdigiisii markii dambena ibnu zubayr baa kuufa ayuu caamil ugaba yeelay oo waxaa ka soo saaray ninkii dee mukhtaar ama alkadaab mukhtaar ibn abi cubayd baa kaba soo saaray dabadeedna ibnu zubayr baa mar lala dilay oo maka lagula dilay taas oo isaga dee markaa ayaa lala dilay kitaabkeenan iyo adab lmufrad oo bukhaari ayuunbuu kutubtana dhacay ee meel kale maba dhicin labadoodana xadiidkan aan hayna ayuunbaa ugu sugan aabihii mudiic ibn aswadna wuxuu ka mid yahay muslimat lfatx waa dadkii fatxu maka islaamay ee dadkii dulaqadii buu kaba mid yahay ama fatxu maka islaamay ayuu kaba mid yahay ee waana saxaabi isagu xadiidkana rasuulka ilaahay buu kaba wariyey xadiidkaas mooye isaguna wax kaluu leeyahay ma jirto adabulmufradka bukhaari iyo kitaabkeenan baanu ku sugan yahay kutubta kale kuma sugnaa oo bal matalan labadoodu xaaladoodu taas weeye mudic ibn اlأswad marka xadiidkan wuxuu yihi qaala samictu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baad maqlay yaquulu xaalu ku qowlayo yowma fatxi makata maalintii fatxu maka waa yoomkii fatxu makay ahayd laa yuqtalu lama dirayo qurashiyun ruux quraysh ah sabran sabr waa dee xabsan isagoo gacanta lagu hayo oo aan dagaalamahayn oon dagaal ku jirin lama dilayo bacda hada alyowmi maalintan dabadeed ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha ilaa maalinta qiyaamaha qurayshi lama dilayo sabri laguma dilayo bacda hada alyowm xadiidku kollay laba macnoba waa ku wada sugan yihiin bal macno aan horreysiiyo waana macnahan ay iskaga daba tageen culimadu waxay leeyihiin waxaa xadiidkani uu ogeysiin u yahay qorayshi inay islaami doonto dhammaantood axad iyaa ka midaana aanu ridoobahayn oo dee markaasi inta dee riddadiisii loo soo qabto waxa weeyaan oo markaas saa isagoo gacantii lagu hayo ridanimo loo dilo sa carab in badan oo carabtii kale ah rasuulkii ilaahay dabadii kaba dhacday ay ridoobeen ee wax dagaal lagu dilay iyo wax rido loo dilayba ay jireen iyaga bal maalan intay ridoobaan oo riddadii lagula dagaalamo ama riddadii loo soo qabto oo isagoo gacantii lagu hayo lama dilayo marka waxay leeyihiin taas waa aclaamtii nubuwadoo dee carabtii kale markay in badan oo kamida ay ridoobeen rasuulka ilaahay dabadii salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qorayshi islaamkii way ku sugnaatay cid ka midoo ridowday may jirin cid ka midoo dee inta saa loo soo qabtay ridanimadii loo dilay may jirin way jiraan dad badan oo quraysha oo dee dulmi iyo iddihaad iyo wax kale loo dilay iyadoo gacanta lagu hayo la dilay ama madaxdii ha dileen cid kale ha dileen kuwaasi way badnaayeenoo taas waxaa la meesha la anfiyayaa ma aha ee waa xaaladu taas weeye tiina waxay leeyihin dee sibay uba dhacday arrin kalena waaba ah inaan nahyi kaba dhigno nafyigan bimacnaa nahyi ka dhigno waayo nafyiga iyo nahyigu halkan haddii nafyigu khabar yahay khabarkii dee inay haddii haddana khabarku si u dhici waayo oo uu khabarkii si lagu warramay si ka duwan uu noqdo khabarkii uu beenoobayaa rasuulka ilaahayna taa khabarkiisu ma noqonayso markaa inaan kuba xambaarno ee khabarkii markaa markaan ku xambaarayna macnaha ay culimmadu ay ay markaa yidhaaheen waa sa halkan sharaxba inoogu sugan qaadiciyaadi ay yidhaaheen hortoodna abu cubaydee saaxib alghariib iyo dee aimo kale ay yidhaaheen taasoo macnu inuu taa tilmaamayo inaanay ridoobahayn iyagu riddadii dadka kale kaba dhacday oo iyagoo dee ridde ahaan lagula dagaalamay antaa lagu dilahayn sabri ahaan iyadoo riddanimo lagula dagaalamay dee carabtii kalena in yaroo kooban un mooye in badani kolley wax saka diida iyo wax ridooba oo rasuulka ilaahay dabadii way lahaayeenba ama wax mid been nebinimo sheeganaya raacaba way lahaayeen arrin kalena waa in nafyiga macnaa nahyi aan ka dhigno oo macnaa yaan la dilin yaan la dilin sabri loo dilin qurayshi de waa miisada ay leeyihin daraaddeed ruux qurayshiya bacda alyowm ta ayaan loo dilin iyada marka haddaan nahyi kaba dhigno haddii dee in badan oo qurayshoo kamidoo la dilo oo sabri lagu dilay mukhaalafa ma jirto waana dee amarkii nahyigun baa la khilaafay saa dee wax kasta waxyaalihii layna faray ama laynagaba nahiyey aan u gees marayno oo taasna maaha inuu khabarkii beenoobay khabar ay ahayd de waa dadkiiba wixii fulin waayey un oo bal macnahaasna lakin de macnahay kuma fasiraan macnaha hore weeye xadaثna بن نmayri qala xadaثna abi abi cabdالlahi بn نmayr qala xadaثna زakriya bhada اisnaad oo markii hore zakariya waxaa ka warinayey cali bn musir iyo wakiic imakana cabdالlahi بn نmayr isnaadkuna waa kii horeo dee zakariya can shacbi can cabdالlahi bn mudc can abihi wazaada zakariya isagu wuxuu ziyaadiyey qaala raawigi baa wuxuu yidhi walam yakun ma ahayn aslama mid islaamay axadun axad oo min cusaati qurayshin quraysh kuwii caasiyada la odhan jiray qureysheed kaba mida gayra mudiicin mudiic mooye kaana ismuhu magaciisu wuxuu ahaa alcaasi fasamaahu rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama mudiican rasuulka ilaahay baa mudiic ku magacaabay intan dambe ma haddii xadiis marfuuca maaha raawigii baa leh waa suurtagal cabdullahi ibnu mudic inuu yahay ama cid ka dambaysaba inuu yahay taasin ee lafdigan alcaasina laba macnuu yeeshaayo mar waa sifo oo waa kii caasiga ahaa waa kii mukhaalafada la yimi cisaanka laba yimi taasi waa sifo kolla magac buu noqdaayo quraysh baa la bixi jirtay oo alcaasi badan muxadisiintu dee ya-dii haba gooyeen ya-diina kol hadday ayla ku jirtay in la gooyo may ahaynba way la bixi jireen dee dad kala duwan oo magacaa lahaana way jireen uu kaba mid ahaa camr bnu caas aabihii iyo caas ibnu waail markaa kaasi waa ismi calam ah marka la leeyahay kii caasiga ah ee mudiic ay mucaafin dee muqaabilkiisii tahayna waa ruuxii cisyaanka laba yimi marka kuwii cisyaanka la yimi quraysheed wixii dagaaladii ku dhintay ama hore u dhintay mooyaane way wada islaameen oo cutaadoodii iyo sanaadidoodii iyo kufaartoodii adadkaa way islaameen ujeeddadu kaa maaha ee waa nimankii quraysheed ee magacoodu alcaasi ahaa magacan magac ahaan u ahaa maha kuwii cusaada ahaa maaha waa kuwii magacan dee lagu magacaab magacoodu waa alcaasi uu ahaa ninkan baa ka islaamay macnuhu waa maxay waxaa ka mid ah alcaasi bnu wail sahmi afarlt ladii kafara biaayaatina waa dee tay kuma soo suuratu markaa maryam oo kale waa camr bnu casam casr bnu hishaam abulbakhtari beder baa lagu dilay bal malaa rasuulku markii hore dee in la qabtuun baabuu doonayay laakiin nin kale saaxiib ahaayeen oo layidhi lama bixinayo ayuu u dagaalamo waa la dilay abulbakhtari waayo dadki aan dhib markii hore quraysh aan lahaynba caasi bnu hishaam baa laba odhanayay alcaasi bnu saciid ibn alcaas caasi bnu hishaam ibn almugiira macnaa dad badan oo magacan la odhan jiray baa jiray caasi bnu munabih ibn alxajaaj ninkanna waxaa la odhan jiray mudiican aan hayno alcaas ibn اlaswad baa la odhan jiray markaa raggii magacaa lahaay oo dhami malaa magacii baa jiitayoo wax ka islaamay may jirin wixii marka horeba magaciisu alcaasi ahaa ninkanaa ka islaamay ninkana rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh magaciisii uu bedelay oo mudiic buu u bixiyey markii hore alcaasi baa magaciisu ahay mudiic baa loo bixiyay marka waa wixii asmaadoodii calamka ahayd ma uu ahaa alcaasi ninkan baa ka islaamay raggii kale ee islaamnimada soo gaadhay ee quraysheeda magacaa lahaa iyada may islaamin ninkana ka islaamo ninkana rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh si dee uu magaca aan fiicnayn ba uu bedeli jiray magaca aan fiicnayn oo sidoo kale waa bedeli jiray magacyo kala duwan buu bedelo naw iyo dee keyrkiiba adkaarka iyo dee kutub kaleba ay kusoo naqliyaan magaca hadday ku sugan tahay sidiisa kale umaba xuma laakiin ruuxa taskiya kuba sugan oo kale taskiyo kaasna uu bedeli jiro saa dee dumar barro la odhanayay zaynab iyo uguba magacaabay ama juwayriye iyo magacyada saasee taskiyadu ay kuba sugan tahay iyadana waa bedeli jiray haddaba ninkan magaciisa soo bedelo halkan waxaa kolley qaadiciyaad baana hadalkan kolley asal u ah isaguba sheekhu taasuu kala soo naqlinayaaye nin baa jira alcaasi la odhanayo labaad oo islaamay ee waxaa la arkaa raawiga ayaan markaa xusuusan ama kaba qarsoonaa inuu magaciisu kaa yahay waa nin abujandal ibnu suhayl dikrigiisuna haddii caawa ay dee suurtagal noqoto xadiidka casharada ah casharka bal aan sulxan xudaybiya akhirada dee meelaha ugu dambeeyey aan gaadhna dikrigiisu waa inoogu sugan yahay dikri weyna uu ku lahaa maalintii iyada markaa xudaybiya sulaxa la saxeixaya ayuu dikri ku lahaa aabihii baana sulxa quraysh xaggeeda kaba socday abuljandal marka abuljandalka alcaasi baa la odhanayay laakiin dee kunyadiisa buu kuba shuhroobay oo malaa taas baan u xusuusanaya isaguba markaa uu xidhnaa islaamna waa ahaa markii dambena waa celiya laakiin dib buu uga soo baxayo ee waa ruux muslima oo isaguba nimankii magaca la odhanayo islaamo qurayshe laakiin raawiga kaasi kaba qarsoona isagoo kunyadiisa aada loogu yaqaano malaa magaciisa aan kuba shuhroobin bal markaa macnuhu waa taas weeye fasamaahu rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm mudiican bal iyadoo aan sii wadayna casharka qolooyinkiinan sharaxaysa waa suurtagal baan leeyahay inaan isku wada mid noqono caawa markuu sheegaya ninkan imaka hadalkan cawsaadii qureysheed uu magacyadoodii soo tiriyey ee kelim lafdigan inumatg inoo yeelana sharxayay qaadiciyaad baana hadal kale alcaas bn اlأswad alcudriyi ayaa ii taala alcudriyi waa nisbadiisii oo reer bani cudre ah ninkana waa nin quraysheed qurayshna cudre ma lahe cudre reer aada u macruuf ahaa oo ku shuuroobay carab dhexdeeda dee jacayl iyo inay jacaylka u dhintaan kuwaas oo nimankii dee u dhintay carab jacaylka uba dhintay waa reerka badankooda ay kaba dhasheen kuwaastaa reer cudre la odhan jiray oo dee ku shuuroobay un dee markaa arrinkaas cishqi iyo weliba inay u dhintaan raggii uba dhintay ayaa ahaa nimankaas qabiiladaasi ahayd qurayshna ma ahayn qabiiladaasi sababku waxa weeye sharaxa qaadiciyaadna uu saxnaa ee waa kenan bal dee mee kanaan haye markaa baxrumuxiidiyana waa sida walow qaadiciyaad uu saxaye waxaan isleeyahay mala nawi buu ka naqliye biwaasidatii alcuduriy waxa weeyaan sababku alcadawiy weeye alcuduriyi maahe alcadawiyi weeye waana cadigii qureysheed waa cumar ibn اkhadaab iyo reerkoodii weeye cadi ibnu kacb alcadawiyi weeyaan alcuduriyu maaha un waa intaas labada xaraf baa dee yar tasxiifun xagga madbacdawe baabu sulxi xudaybiya xudaybiyati fi lxudaybiyati heshiiskii xudaybiya ee xudaybiye dhexdeeda dhacay ka dhacay taas buu baabkeediiya tartiibtuna wali waa ti aan sheegaynay inu sulxan xudaybiye iyo markii dambe sulxaasoo in ay ka baxeen heshiiskii ay kaba baxeen ay buriyeen quraysh ayaa sabab u ahayba fatxu makaan aan kaba soo baxnay laba sanadoodna way kala horeeyeen oo xudaybiya laba sanadood horreyso fatxu makaan kaba horeysay bal haddaba sulxii xudaybiye kaba dhacin xudaybiyana waa meel magaceedu horaynu xaj ugu soo maray oo dee waa ti aynu xaj kuba soo maray laba luqaana ku sugan bay idhaahaanoo luqada aada usii fasiixi waa ya-da inaan la shadin alxudaybiya un la yidhaaho tashdiidna way soo naqliyaan alxudaybiya oo dee mala aduu kolley labada luqaba way jiraanbe laakiin taas baa waana meel dee kolley xaramka daraftiisa kuba sugan barhkood ay idhaahaan darafna waaba xaramka darafna way kaba baxsan tahay oo aan mad maka kaba dheerayn xagga judda ama jidda dee sida loo yaqaan lafdiga saxiixi waa judda in laba idhaah bal markaa xaggeeda kaba xigta taas bay tahay oo dhinaca kaba xigta oo malaa marka la eego xuduudda xarabku leeyahayna waa dhinaca ugu durugsan ee maka uga durugsanoo dhinacyada kale way ka yarrawiyin dhinacan tanciim ha ugu dhawaato dee imaka maki dhinaca way gashay le haddaba bal halkaas sulxuna waa dee sanadii lixaadee hijrada ayaa rasuulka ilaahay soo baxay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dulqocda bilowgeedii buu soo baxay isagoo dad kun iyo afar boqol gaadhay ay la socdaan waana soo ixraamteen dagaal umay jeedina cumri u socdeen markii ay halkan soo gaadheenna quraysh waxay goosatay inaanay soo gelin oo halkaasay ku hor joogsadeen ee muddo markii la joogayna heshiiskanna waa dhacay noo soo socdaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyhi asxaabtina halkaasay timi iskaga xiireen ay ku taxaluleen muxsariin bay ahaayeen markaasay ka laabmeen markay halkaa ku taxaluleen ayay dib u laabmeen oo heshiiskiina sanadii taa ka dambeysay baa siday noo dambaysa ay kusoo noqdeen cumradii cumro labaad haddaba taas buu baabkeedu yahay xadaثnي عubayd للh بن معاadin العنbري qال xadaثna abي qال xadaثna شhuعبة عن أbي اسحاq وsبيعi qال samictu الbrا بنa cاazib brا بن cاazib baan maqlay yqul xaalu ku qowlayo kataba عaliy عali ayaa wuxuu qoray بn abi aaلب ibn abi aaلب cali بn abi aaلب ba aلصلxa heshiiskii bayna النabiyi slى الlah عalيه وasلم وbayna المشhrikiina rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh gaalada heshiiskii dhex maray ayuu cali bn abi aalib qoray yowma alxudaybiyati maalintii xudaybiya oo ninkii qoray heshiiska wuxuu ahaa cali fakataba wuxuu qoray rasuulka ilaahay baana u yeedhinayay dee iyaguna way la joogeen haadaa kani waa waxaan dee lagu heshiiyey markaa bunuudii iyo qodobadii ahaa maakii weeye kaataba uu kula heshiiyey macnaa saalaxa iyo qaada iyo kaataba calayhi isaga korkii muxamedun rasuulu llahi muxamed oo rasuulkii ilaahay ihi u dee quraysh kula heshiiyey weeye halkaa markii la marayo faqaalu waxay yidhaha nimankii qureysheed mufaawadada iyo dee iyagu wadahadalka xaggooda kaba socday ugu dambeynna heshiiskan rasuulkii ilaahay la saxeixayo oo uu madax yahay suhayl ibnu camrin laa taktub ha qorin rasuulullahi ha qorin kolley rasuulullahi inaan rafcino waa iska jaa-iso waxaynu markaa xaaladii hore xikaayo ka tahay laa taktub mafcuulkii ugama dhigayno ee rasuulullahi oo markii hore marfuucayd baa sideedii looga xikaayoonayaa lafdigeedii markaa taas waxaanay banaan tahay haddii aan idhaahno laa taktub rasuulullahi oo ha qorin oo mafcuulkii aan kaba dhignana shay jaa-izo weeye intaa ha qorin awjeedadu moxamed qor laakiin rasuulullahi ha qorin falow naclamu haddaanu ognahay anaka adigu rasuulullahi rasuul ilaahay inaad tahay lam nuqaatilka kulamanaan dagaalamin inaad weeyo taasi way garanayeen rasuul ilaahay inuu yahay inuu run sheegayo isagoon madiinaba tegin oo maka joogiya markii ugu horreysay lasoo diray ayay garanayeen be laakiin tani cinaad iyo jur'adoodii cala allahi iyo cutuwigoodii xadgudubkoodii un weeye taas oo fainahum laa yukadibuunaka laakina alim biaayaati illahi yajxaduun oo dee adiga kuma beeninayaan rasuulka ilaahay been uma nisbaynayaan oo dee waa sida midba ku yidhi intii maka la joogay adiga kuma beeninayno waxaan aad la timi baan beeninayna adiga dee beenaala tahay kuma lihinba haddaba intaas falow naclamu anaka rasuul lahi lam nuqaatilka faqaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam licaliyin cali buu ku yihi ubxuhu tirtir waa de rasuulka ilaahay heshiiskan ee kollay maslaxo weyn baa kuba sugnayd oo wixii ay ku dhegaanba waa uga tegayey markaasaa ubxuhu baabiya oo ujeeddadu lafdigan rasuulullaahi tirtir faqaala wuxuu yihi ma ana anigu maya cali baa odhanaya dee amarkii rasuulka ilaahay mid laazima umu arag haddii kale dee meeluu ka maaraamay jireene inuu hogaansamaa isaga laazim ku noqon layde ma ana anigu ma ihi biladii kii abxaahu tirtiraya ma ihi eeg labada lafti ubxuhu xaadu way damisan tahay halkana abxaahu ayay tahay haddii uu umxudii hore ay waafaqsan tahay axaad u damisnayd halkana waxay ahaan layd ma ana biladii amxuuhu sida dee bukhaari ba dhacday wallaahi laa amxuuka abadan inuu yihi marka sharaxana way idinku sugan tahaye waxaa jirta ficilkan maxa laba luquu ku yimaadaa maxaa yamxu maxwan iyo maxa yamxa maxyan labadaabuu ku wada yimaadaa marka waa labadii luqe uu lahaa ayaa meesha ku kulmay oo cali markaasna wuxuu rasuulka ilaahay amarkii baa umxuhu waa amarkii maxaa yamxu amxahuna waa maxaa yamxayo bal matala waa luqa de labadaa luqo kolley waana afcaal badan baa tan ah oo luqada carabeed oo intay naaqis tahay labadan xarafka wow iyo ya ku kala dhammaado oo labadaba ay ku kulmaan oo labadiiba wow iyo ya iya oo labada xaraka ay ku banaanaata walow dee labada xaraka ay isbedbedesho tan damada mooyaane ta kale kolla ay kasro noqoto kolla ay fatxo noqoto oo ibnu malik ba raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay manduumo kollay toddobaataneye beyd ku dhow uu afcaasha caynkaasa ku ururiyo oo uu ku nadmiyeyba uu leeyahy markuu halkan marayay oo kale ficilkeenan uu marayay wa maxawtu dirsi mithlu maxaytuhu taasoo waa shadri bayd oo shadrigii horaa manaa dirsigii maya wamaxawtu khata dirsi ba wamaxawtu khata dirsi mithlu maxaytuhu oo manaa maxawtu khata dirs wuxuu laba mid yahay isaguna maxaytuhu oo kale maxaahu yamxuuhu ama maxawtuhu iyo maxaytuhu taas marka waa manduumo u leeyahy kalley aada u mufiidaba marka la eega jaanibkani faqaala wuxuu yihi ma ana biladi amxaw famaxahu nabiyu sala allahu alayh wasalama biyadih rasuulkii ilaahay ayaa gacantiisiibuu ku tirtiray intuu yihi itus buu halkii khadkiibuu gacantiisii kaga masaxay qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya raawigii xadiidka warinaya bara bnu cazib wa kaana waxaa fiima shtaraduu wixii ay shardiyeen ee iyagu ay heshiiska rasuulka ilaahayna ka aqbalay an yadkuluu waa muslimiinta rasuulka ilaahiyo muslimiintu inay galaan makata maka markaa makaa maaha sanada waa kal dambe sanadaa way diideen ee waa kal dambe fa yuqiimu ay nagaadaan biha iyada alaaan saddex cisho iyo saddexdoodii habeen ay joogaan oo walaa yadkuluhaa aanu la gelin daahirkii hore haddaan eegno siyaaqii hore an yadkuluu tanna waawljamaacayn loo yeero walaa yadkhuluuha taas bay ahaydeen laakiin se baa dee riwaayada inooguba sugan oo rasuulkii ilaahay bay dadkii kalena tabacuyiina aanu la soo gelina bisilaaxin hub ilaa julubbaana silaaxi waa hubka galkiisa iyo kiishka ama waxaa lagu rido un mooye ujeeddadu waa wax silaaxoo saa seeftii oo kaleo galaysan oo weliba wixii kale lagu sii dhex ridayay kuba sugan un mooye oo aan ujeeddada hub la sitoo muuqda aanu jirin taas mooye hub kale aanay laba soo gelin julbaanna waa kan qultu liabi isxaaqi liabi isxaaqa waxaa le shucba le abu isxaaq ba waxaan ku idhi waa shucba leh wamaa julubbaanu silaaxay maxaa julubbaanu silaaxay tahay laamtuna way damisantahay barhkood haba takfiifiyeenoo sukuumiyeen qaala alqiraabu waa qiraabkii waa seeftu marka ay galkeeda ku jirto iyo wamaa fiihi wixii kuba sugnaa taas weeye wamacnaa seeftu galkeedan kimdi bay yidhaahaan haddaba marka ay seefta gelkeeda geliyaan ayaa dee markaani dagaal iyo waxa ama aanay cabsi ahayn ama aanay dagaal kuba jirin galkeeday ku jiri jirtay haddana dee inay ninkii wax u fuushay oo galkii kuma sidaye kiish kale ama wax sida jawaan oo kale ah adigu ama jiraab dee aan weynaynoo ayay iyadii kusii dhex ridi jireen waxyaalaha kale uu ruuxan dee isagu raakibkii uuba baahan yahay oo isagu ama sawdkiisii ahayd iyo in wixii kale uuba baahnaana halkaasuu kula ridi jirayoo markaas baa raxliga koorta koori bakan dee uu markaa koorahan ayuu meel kaba mida laga laalaadin jiray oo ama dee la dhigi jiray taas bay haddadaba aljulubaanku waa qiraabku maaha qibdigii ee waa seeftu marka ay galaysan tahay jiraab ama waxa dee kiishoo kale u ahaayoy kusii dhex dhigi jireen oo waxyaalaha kale raakibku u baahan yahayna uu isagana ku ridan jiray taas baa qiraabku yahay haddaba waxa ay iyagu heshiiskii ahaa kuma hala soo gelina oo dee si waxaan loo arag inay dee xoog kusoo galeen oo ay dee bal masalan dad qaalibiin oo qaharay dadkii meesha deganaayo ka adkaaday xaaladoodu ay tahay haddii dagaal iyo waxyaala yimaadaana aanay dhibyaraan hubkoodii ula soo bixi karin taasay uga jeedeenbe waa hubka isagu ama in seeftaa ku jirta weliba intay galaysan tahay kusii jirta jurubaankii ama qiraabkii mooyaane wax kale inaanay la soo gelin bay shardiyeen shuruuddu intaasun may ahayn way inoo socotaa xadiidka bal duruqdiisa ayaan markaa inoo socon doonta dee faaidiisana marka dambe ayuumaan si yar arki doona ama waxyaalaha aynu imaka halkan kaba qaadanayne ama xadiidka inoo faa'ideynaya waa xadiidka duruqdii un xadaثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna محamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة عن أbي اسحاq qاaل سمعت البراء بن عازب يقول لma صاaلح رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay markuu la heshiiyey ahlالxudaybiyaةi dadkii xudaybiya waa dadkii reer makee xudaybiye uguba yimi ayaa kataba uu qoray caliyun cali kitaaban kitaab buu qoray baynahum yaga dhexdooda waa heshiiskii iyo bunuudiisii qaala wuxuu ihi fakataba wuxuu qoray cali muxamadun rasuulullahi buu qoray uma dakara dee wahada maa qaada ama maa kataba alfaadaha soo arooray uma dakara wuxuu sheegay binaxwi xadiidi mucaadin maanta shucbo waxaa ka warinaya moxamed ibnu jacfar oo qundara markii horena waxaan soo aragnay mucaad ibnu mucaad baa kaba warinayay haddaba gundar ama moxamed ibnu jacfarna xadiidkii imaka aan kaba soo baxnee mucaad lahaa uu shucbo ka warinayo kaluu sheegay kayra anahu lam yadkur fi lxadiidi ma sheegin hada maa kataba caleyhi intaa ma sheegin dee kolley intuna way kuba sugnayd sida riwaayaadka kale ee qaada bedelkeeda kaataba ay kuba timi ba ay inoo faa'iideynayaan welina uu inoo socdaa duruqdii xadiidku xadaثna isxaaq بn ibrahim alxandaliي وaxmed bn janabin اlmasisiy jamiiعa can ciisa bn yunusa walafd lisxaaqa qaala akhbarana ciisa bn yunusa qaala akhbarana zakariya wain abi zaa'ida can abi isxaaqa can ilbaraai mar dhaweydna abu isxaaq iyo zakariya aan soo aragnay can ilbaraai qaala wuxuu yihi lama uxsira الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam markii la hor joogsaday rasuulkii ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh cinda lbeyti beytka agtiisa nusqooyinka wuxuu leeyahay muslim khaasatan nusqooyinkii beledkooda waa suu nawowi kaba cabiraya san cinda albeyti baa dhacday nusqooyinka qaarkoodna maxaa dhacay in oo nusqooyinka qaarkood uxsira can ilbeyti dee taas baana wejku uu yahay ama sawaabku yahay oo eg kacbada agteeda laguma hor joogsan maxaa laga hor joogsaday beytkii inuu gaadho kacbadii inuu gaadho marka nuskada ay kuba sugantahay canilbeyt nusqooyinku sanbayino san baa loo daynaya oo lama taabanaye ayaa xagga macnihii iyo dee taas baa ah ta dhow oo ah markii laga hor joogsaday rasuulkii ilaahay laga manciyey inuu gaadho beytkii kollin marka waxaan filaya xajna xasriga iyo waanu soo maray culimada luqada barhkood xasara iyo axsara way kala qaadaan oo waxay leeyihin marka cadow ay tahay waa sida halkan oo kale ficilka hulaasigun baa la isticmaalaa xasarahu lcaduwu laakiin markay xanuun iyo wax laba mida tahay ayaa axsaro loo isticmaalaa iyo uxsiro oo kale laakiin halkan cadowgii weeye waana tan loo isticmaalay culimada luqadana barhkood way sugaanoo bal markaa waxaan leenahay hulaasiga haddii la isticmaalo iyo haddii rubaaci la isticmaalayaba labaduba cadowga iyo maradka iyo wixii lamida ruuxa u diida tasarufkii iyo socodkii iyo wixii kaba manciya waa loo wada isticmaalaa halkana rubaacigii baa inooguba sugan haddaba rasuulka ilaahay markii laga hor joogsaday ee laga manciyey beydkii inuu gaadho isagoo weliba cumraysan oo ixraaman iyo saalaxu ahlu makata reer maka waxay kula heshiiyeen ee markii rasuulka ilaahay horta mudduu joogay mufaawadaad baa socday ugu dambayn markii dambena rasuulka ilaahay waa tii saxaabadu uu bayco ugu yeedhay rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh baycata ridwaan calaa an laa yafiru ama cala lmowt ay kula baayacoodeen markii taa ay maqleen ayay qurayshi iyagu dooni dee heshiiskii ay usoo dabceenoo bal markaa walow ay dee umuuro kuba adkaysteen heshiiskii ay aqbaleen heshiiskana waa yimi saalaxa ahlu makata calaa an yadkulaha inuu soo galo ma aha markaa hadeed xadiidka kolley ikhtisaar baa kuba sugan heshiisku waa maxay waa kal dambe inuu soo galo weeye maha sanadaa sanadaa iyagu way diideen oo inuu soo galo way diideen oo waxay ka baqdeen in dee carabi ay maqasho oo la yidhaha xoog buu kuba galay iyo con oo halkaa iyaga dee magaxumo ay adigu bal ugu sugnaato calaa an yadkulahaa fa yuqiima biha alaaan oo uu saddex xesho uu ku nagaado saddex xesho uu joogo taas bay idhaaheen halkan buu culimada kaba soo naqanaya sababta saddexda loo qadaray ruuxa maka ka hijrooday iyada taa xaj baan kuba soo maray umay banaanayn maka inuu ku nagaado saddex xesho wax ka badan ee ti baani tani waafaqsantahay walow dee iyagu markaa waxaana wuxuu leeyahay xadiidkeeni iyo ay asal u yahay saddexdu ma laha xukma aliqaama ujeeddadu waa maxay xukma aliqaama ma laha ruux baa imaka socotaa tahay beledkadaa timi saddex xeshaad joogtay iyo wixii ka yar nin musaafirun baa tahay laakiin haddii saddex xesho wixii ay kaba bataan oo dee ruuxuna aanu ahayn ruuxan leh maanta bax berri bax oo dee xaajo saasoonu garanayn waqti ay u dhammaanaysa u jooge wuxuu ku talagalayba dee saddex xesho afar xeshoiyo wax ka badan inuu joogo markaa taas buu leeyahay xukma liqaama yeelanaysa kolley waa masalo malaa markay qasriga joogaan iyo salaa culimadu ay kagaba hadlaan aimo kala duwanna qowlkooda ah oo ruuxu hadduu saddex xesho iyo intaa beledkii salaadii waa gaabinaya un hadduu afar xesho wax ka badan ku talagalo maalintii uu soo galay iyo maalintuu ka baxaya aanay ku jirin intaa inuu nagaado xukumkii iqaamada ayuu yeelanayaa oo bal matalan markaa qasrigii dee waqtiga caynkaasa isagoo baxa mooye ma gaabinaya waa tahay ebalow sheekhu wuxuu leeyahay umuuro badan baa ama masaa'il badan baa tan kaba ratibantay culimadu ugaba qiyaas qaateene saddexdan cesho ayaa lagu heshiiyey walaa yadkulaha aanu la gelin ilaa bijulubaani silaaxi waa kan imika laynoo fasiro asayf waqiraabi waa seeftii iyo galkiisii sare ama wixii dee uu kuba jiray walaa yakruja arrin kale inaanu la bixinoo biaxadin axad macahu axad min ahliha ehelkeeda kaba mida macahu macaysa cid aan ukaxaysan oo ujeedadu haddii dad ehelkeeda ina dad islaamay ama islaamayaa jirayba oo ama islaamoo lahayay haddaba ruux iyaga ka mida inaan ukaxaysan xataa hadduu diintiisaba yahay oo uu isaga rumeeyey inaanu la bixinba arrin kale way aad bay shuruud adag bay ahayd oo muslimiintuna ku cuslaatay laakiin aanay ogeyn caaqibada iyo waxaa kaba dambaysay rasuulka ilaahay ogaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh walaa yamnaca aanu diidin axadan axad yamkutu nagaanaya biha iyada ku nagaanaya oo miman kaana macahu dadkii la socday oo haddii dadka la socday barkood ay dhahaan may anaga quraysh baanu iskala joogaynaa taasna aanu u diidin inay ku nagaadaan macnaa ujeedadu ruuxii iyaga ka imanaya inuu soo celiyo weeye taasay ahayd sida dee xadiiskii dheeraaya bukhaari kuba sugnayd ee muslim ibnu mukhrama iyo ay warinayeen markaa isaga ay waxa weeyaan ruuxii iyaga isa iyaga ka yimaadana inuu soo celiyo kii isaga xaggiisa ka yimaadana aan la soo celin aan la soo celin taas bay iyaguna rasuulka ilaahina intiiba wada aqbalay waayo kollay dee beydkiina waa khudbo lagu xurmadiisii lagu weyneynayo dagaal iyo waxyaale dhexdiisaani kaba dhac ahayd dee caaqibo fiican iyo arrin kale oo uu rasuulka ilaahay dee waxiibaa u imanaya ogaa dadkana kaba qarsoonaydna ay jirto qaala licaliyin cali buu ku yihi uktubi sharda baynana qor shardigan dee annaga noo dhexeeya shardigan waa shuruuddii makaalkan shardi wax ka badan buu ahaaye iyo heshiiskan dhexdayada ahaaday qor markaasuu u yeedhiyo wuxuu bismi illaahi araxmaani araxiim hada ma qaضى عalayhi mحamad rasuul lahi kaataba qaada waa islaamid waa wixii uu kula heshiiyey ee de arrintiina arrin lagu kala baxay ahaydoo waa sulxi saba cumraة الqaضاء iyo cumraة الqadiya iyo cumrada sanadii ka dambeysay ay usoo laabmeen ba loogu magacaabay qadahaasna maaha in la qalaynayo tii hore oo maaha tii qadihii adaha qaabilayay ee waa tan noocan heshiiska iyo musaalaxada faqaala lahu lmushrikuuna gaaladiiba waxay idhaaheen sahel ugu weynaaye ugu horeeyey low naclamu anaka rasuulullahi haddaan ognahay rasuul ilahina titaabacnaaka waan ku raaci lahayn walaakin uktub muxamed bnu cabdillaahi muxamedun rasuullahi qorina muxamed ibnu cabdillaahi qor fa amara caliyan cali buu amray an yamxaahaa waa intii rasuulullahi da inuu tirtiro waana tii imika luqadii aan soo sheegnay faqaala caliyu bu laa wallahi laa maxaatan ilqakriya labadooda ku wada yimaadeen ma tirtirayo buuhi faqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi haddaba isagu uu dhaartay arinii makaana bal itus ee rasuulka ilaahay umi ayuu ahaa isagu wax ma qorahayn waa aqriyayo waa kaa cilmiga elna dhamaadka lahaynba isagoo aqriyayo qur-aankii aqriyaye laakiin wixii qornaa weeye wax qorana ma aqriyahayn mana qorahayn ma wey itus meesheeda halkay ku taalla itus fa araahu uu tusay makaanaha famaxaaha rasuulka ilaahay baa tirtiray wa kataba wuxuu qoray ibnu cabdillaahi daahirku muxuu yahay si wuxuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ibnu cabdillahi isagu markuu meeshii ka tirtiray uu qoray eeg waa qoray oo ibnu cabdillahi baa rasuulka ilaahay qoray muxamedna way siiba qornaydba faqaama biha halaaata ayaam waxa bal in yar baan halkan ku yar joogsanaynaa sheekuna waa yar dheereeyey waana inoo sii socon doontaa casharku inoo socon doonaaye waxa weeyaan lafdigan ah wa kataba ibnu cabdillaahi bukhaarina lafdi ka sariixsan baaba yimo uu qoray walam yakun yuxsinu yaktubu markii horena muu aqoonba inuu wax qoro ee uu qoray lafdigaasa baa dhacay halkan baa dee kolley dadka qaarkood ama culimada qaarkood ay uga xujaysteen waktigii hore sax weeye rasuulka ilaahay waxbama qori jirin be laakiin xaaladani inay kitaabo isaga gacantiisa uu ku qorayba ahayd oo de matalan lafdigu siduu keenayaba taa uu kuba qoray de waan taa lafdigii kasii sariixsanna ay bukhaari ay kuba sugnayd kolleyna waa masalo andalus oo kale waa qarnigii shanaad akhirkiisii ama qarnigii shanaad u qeybihiisii dambe oo kale ayaa mushkilo weyne kaba dhacday masaladanunoo imaam aada u shahiir ahaay oo abdulwalid ilbaji la odhanayey waana dee kutubtiisii qaar weyna soo gaadheen oo kitaabkii muwadaca kuba sharxay almuntaqa waa madbacaysan yahay toddoba mujalad oo sharxa markaa muwadac oo kale iyo wasiyadii inamadiisa u dardaarmaya waxyaalo iyo dee kutubtiisii usulkayd iyo waxyaalo weyna soo gaadheenba waa imaam adugu aada u mashhuur ahaa in badanna rixlo dheer dee u yimi dhulkii bari baqdaad iyo dhulkaa joogay isagoo wax ku aqrisanayo duruuf adag ahayd habeenkiibuu meel gaardiyaanka ah ilaalinayo cilmigana markaasoo dabdinayo haddana xafidayo cilmi badan buu la laabmay oo waxaabay noqotay iyadoo ibnu xasmi cidi ay ku dhici ladahay cidla munaadarootaiyo cid hor joogsata ayuu isagu markuu yimi bay muddo ay munaadaroonayeen dee kolley waxyaalo isagu dee uu dhigo markaas ay kama soo naqlinayeen iyadoo munaadaro ay kaba baxeen oo kale waana dee aqoontiisa aada iyo aada u sarreysay inuu yidhi ba markaa i cudurdaar waxaan wax ku aqrisanayay calaa siraaji ad calaa siraaji xaras weeye oo ujeedadu waa dee ninkaa markaa meel derbi ay odhan ama dee xaafadahoo kale inta badan xaafadda soo xidhantae dariiq saas soo galaa jirto kadinkaa dee uu joogsanayay kaa xaariskiio waa siraajkii ruuxa xaariska ayaa xifdigayga iyo mudaalacadaydu ay ahayd taasi waxaan ku marto oo ujeedada markaa waxba idhaafi kara isaga idhaalayna deetu ibnu xasina yidhiba markaa isagana ucdurnii fa inii kuntu udaalicu calaa manaari manaairi dahab oo isaga aabihii baa wasiir iyo ahaa iyo dad xoolo badan bay ahaayeeno dee hadduu doona weel ama dahaba labada geliyey oo kale ayaaba daalcashadayda ahayd oo ujeedadaana taraf ama qadnimada wax idhaafin karta halkuu isagu tanka kaba cudur daaranaya adigu bal imaamkaas baa baajadan loo nisbeeyeyna dee waa andalus bay ku taallaa lakiin imaka waxay ku taalaaba dee oo burtuqaal baa la laba baajaa jirta mid afriqiya iyo taas oo kale waxaa la yidhaha magaalada caasimadooda lashbuuna burtuqaal caasimadiisa ay boqol iyo afartan iyo kilomitr dee koonfur bari kaba xigtaa oo waa dhinacaasi lakiin dee andalus baa intaasoo dhamiba ay ahaydba waa baajada isaga loo nisbeeyey deegaankiisa halku ahaa weeye ma badan badan badan ba dhulkaa ku xabaalan oo ku duugan weeye oo taas waa baajadaasi wey markaa adigu imaamkaas baa xadiidkan iyo isagoo eegayo wuxuu ku tegay inuu taas culimadii waqtigiisii ama mutafaqahadii waqtigiisina aada bay ugu kaceen dhib badan baa dhacday kol ninkii boqorkaaba ama amiirkii mandiqadaa kulmiyey oo bal si oo dee isagiina markaa nin ay la doodi karayaan mu ahayn aqoonta iyo mustawaha uu joogay in ay la doodi karayaan ma ahayn tii baa dee ta gaadhsay khudabadii iyo lagu khudbeeyey oo caamadii gaadho shucaradii gaadho barhkood shucaradiisi dee sheekhi baa la gaaleeyo layidhi waa gaalba sheekh halkaasu waa la gaaleeyo bari'tu miman shara dunyan biaakhiratin waqaala biana rasuulallaahi qad kataba isagay ujeedeen oo waxaan beri ka ahay ninkaa adduunyadiisi aakhiradiisii adduunyo kuma iibsado yidhi rasuulka ilaahay baa wax qoray oo kale babaaji adigu markii dambe dee kolley in rag kaleo ku yar waafaqayna way jireene laakiin dee ta yidhaahaan arrintani kitaabo yaro oo keliya ruuxuna muddo dheer uu arkayey magaciisii waa kan khatmigiisiiba arkayey isagoon xataa qoraal aqoon waa la iska dee intaa waa garan karaa waana masixi karaa waa qori karaayo umiyadii wax baabinaysa maaha qolooyinkan inkirayana waxay ka dhaqaaqeen haddii taa la sugo dee sifadii rasuulka ilaahay inuu umi yahay qur-aanka kuma sugnayd ayaaba la beeninayaaba iyaga arrintoodu ahayd taas kolley dahabina qolooyinkiina doonaya bal qisada iyo waxyaalaha tacliiq dheeroo dahabi leeyahay tarjamadiisa eegta abulwaliid ilbaaji waa mujaladka sideed iyo tobnaad dabcada shan iyo labaatanka ama dabcada soddonka waayo tartiibta may bedelintaas waa adigu tarjamada abulwalid ilbaji waa qisadan baa ku sugan tacliiq iyo arrintan iyo bal isagoo yar dhinacyo kala eegaya dahabina way kuma sugan tahay haddii kalena xaafid ibn xajar raximah llahu tacala qisada naftiisa fatxulbaari way kuma sugan tahay markuu xadiidka iyo halkan qabanayo qisada nafteeda iyo umuuraha waa soo qaata iyo beytkuna waa kuma jira kutubta aan tilmaamaye bal arrintaasaa jirta oo dee beryo qaarkood mushkiladaas iyo dee dhibtaa keentay baan leenahay laakiin arrinkan yare kooban iyo masexa ama ha yidhaahan iyo qolooyinkiihi waa qoray waa baab mucjize isaguba oo isagoon wax qorahayn baabu gacantiisii un ay dee tan uu qoray ama ha laba yidhaha dee kolley lafti keliya oo xataa khatmigiisii ugu sugan oo had iyo goor uu arkayo hortiisii lagu qorayo suura ahaan baabu u haleelayaa iyadoona hade iyadoon kitaab ahaan laba haleelin oo intaa waa qori karaa ha laba yidhaaheen bal adigu wax weyn oo dee cid laguma gaaleeyo taas may ahayn xataa qurdubiyana way soo qaadaan u laha dee taasna waa degdegii dadkii culimada ahaa ama dadkii had iyo goorta iskagaba degdegayay dhibtiisii iyo waxyaalahaas ayay taasi kaba mid ahayd markii sheekhi zandaqe iyo takfir laguma tilmaamay wuxuu yihi mamka hada maqad markaasa wuxuu yihi faaqaama biha alaaata ayaam xadiidkuna sidaan soo sheegnay waa isku dhex jira aada waxa u dheero bukhaari oo kale markuu xadiidkaa dheer warinayay ee isagu kitaabu shuruudu kusoo arooriya qisadii iyo umuurahaasi ay kuba dhayina keenu aad buu u kooban yahay macnuhu waa sanadii labaad markuu soo noqday ayuu saddex xisho ayuu kuba nagaa falamaa an kaana antu zaa'ide weeye falamaa an kaana markuu ahaaday kaanadna waa taame dee uu sugnaaday galay yowma thalisi maalintii saddexaad kolley nusqooyinka muslim ee nawowi arkay sidanubaa kuba sugnan waa min idaafati mawsuuf ilaa sifatihi taasna basriyiintu ma baneeyaan walow kuufiyiintu ay baneeyaan lakiin nusqooyinka muslim barhkooda waxaa dhacay falama kaana alyawmu athalisu oo iyada waa wax waadixa maalintii saddexaad markay dhacday tana taasumaan kuba fasira oo maalintii saddexaad markay ahaatay ayay qaalu licaliyin weli dee maalintiina may dhammaan rasuulka ilaahayba dee kolley waktigiisu ku bixi laha weli maalintii may dhammaan ee waa iyagoo yar degdegay un ayay cali ku yidhaaheen hada aakhiru yawmin maalintii ugu dambeysay weeye min shardi saaxibika saaxibkaa shardigii waxaan kula heshiinay saddex xisho inuu joogo waa maalintii ugu dambeysay e famurhu amar famurhu amar weeye hamsadu waa hamsadii dee waxa weeyaan kolley way reeban tahayba weeye famurhu kolley ficilkana sade macruufka amro oo kale haddii xarfu cadfi uu meesha jiro oo fa ama wow labadan ba dee meesha ay timaadaa hamsadiisu waa la soo celiyaayo way joogtaa oo dee wamur ahlaka bisalaati qur-aankana waa ta kuba sugnayd laakiin markaan caadif jirin ee ficilka keliya la isticmaalayo marka hamsado dhan waa la tuuraayo mur baa la isticmaala walow aana ad asalkii ahayn qiyaaskii aanay ahayn mur baa la isticmaalaa mur baa la odhanaya waa la goynayaa waxaa lamida kul iyo khud laakiin culimada barhkood waxay yidhaahaan iyaga marna lama taam yeelo kul iyo khud lama taam yeelo walow de ibnu malik lamita afcaalkiisa uu markaa taas uu sugay iyagana laakiin ay naadir tahayo washadda bilxadfi mur wakud wakul wafasha wamur wamustandarun tatmiimu khud wakula lam yuta afcaalkii dee macruufka ahaayo waxaa macnaa ku shaad noqday in la gooyo waayo qiyaasku wuxuu keenaya hamsadu inay joogto in la gooyo oo ficilkii markaa bilowgiisi ay wax dhacaan mur iyo khud iyo kul qiyaasku intaba mayhayn uu mur iyo uu khud iyo uu kul bay ah in la yidhaah bay ahayd markaasaa wuxuu leeyahay way markaa wafasha wamur eeg ficilkan aan hayna weeye imaka sidan oo kale famur ama wamur waxa faafay oo iska badan marka caadif ka horeeye weeye in hamsadii lasoo celiyo laakiin khud iyo kul in la taam yeela aad bay ushaatay isagu saaxibu almisbaax almunirna isagu wuxuu dhahaa maba jirto iyaga taamyeelkoodi ladamata way فأmrhu فlykرج ha baxo فأkبarhu بذلiك rasuulka ilaahay buu califtiye ugu waramay ee rasuulka ilahina kolley waa bixi lahaa muddadii weliba xawaa kaba harsanaa faqaala nacam ha buu yihi wacdigu saas iyo shardigu ahayo fakhraja u baxay وaqaala بن janاbi fي riwaayati makana taabacnaaka baayacnaaka manaa labadii sheekhe mslim ayaa midna taabacnaaka u yidhi haddaad rasuulka ilaahay natay aanku ognahay dee rasuulka ilaahay bu way garanayeenba bal sidaa bukhaari dhacday inii rasuul llahi wain kadabtumuuni taasuu yihi anigu rasuulka ilaahay baan idinku ay beeniseenba sheekha labaadna muxuu yihi baayacnaaka taabacnaaka bedelkeeda xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cafan qaala xadaثna xamaad bnu salamata can haabiti can anasi ana qurayشha qurayشhi صaalxu الnabiya salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay bay la suluxtameen fiihim quraysh waxaa ku sugnaa oo raggaa dee iyaga heshiiska u yimi ka mid ahaa suhayl bnu camrin suhayl bnu camrin waa nin odayaashii quraysheed kaba mida aada u mashhuura khadiibkoodiina ahaa marka meelaha la hadlayo ama la khudbeynayo ninkii u khudbeyn jiray buu ahaa de waana dadkii waktigii fatxu maka islaamay islaamkiisuna aad iyo aada uba fiicnaaday taas buu weeye suhayl bnu camrin maalintaasna rag baa kasoo horreeyey hore oo iyaga u yimi mufaawadeen laakiin waxba tii lama gaadhin wax heshiisa isagu markuu yimi baa lasoo naqliya rasuulku inuu yihi kol hadday dee ninkan soo direen amase wala amrukum waa laftigan suhayl un in tafaaulkii arrinkiina waa fududaadayo dee isagiina markaa heshiis baaba u socday heshiiskiina isagaa quraysh xaggeeda uga naaib ahaa oo saxeixaya ama dadkii kalea la socday laakiin isaga ahaa dee ninka ugu mudanee rasuulka ilaahay la mufaawadooday heshiiskana la saxeixayayba fiihim suhayl bnu camrin faqaala wuxuu yihi annabiyu sala allahu alayh wasalam licaliyin cali buu ku yidhi suhayl ibnu camrin ah beder dadkii la qabtay buu ahaayo waxaa lasoo naqliyaa cumar inuu ku yidhi rasuulka ilaahi idaa aan labada fool ka soo saaro dib dambayso si aan u khudbayn oo aan foolka ka soo saaro maqaam adiga lagaaga soo horjeediyo meel lagaaga soo horjeedo si aan ugaba hadlin waayo nin fasiixu ahaayo waxaana la yidhaha faruur buu lahaayo marka haddii foolalkiina laga soo saaro hadalba markaa dee way ku adkaan lahayd oo ma hadli kareen aclamuha markaasaa rasuulka ilaahay siay soo naqliya yidhi waxaa laga yaabaa meel aada mahadisay inuu joogsado eh iska daayo maalintii rasuulka ilaahay wafaaday ee qoraysh dadka qaarkood ay waxyaalo dooneen ayuu kacay mowqif dee aada iyo aada u fiican u lahaa yihi si dee abubakarba madiine kaba yihi maxamed ninkii dee caabudayo maxamed waa dhintay ninkii ilaahay caabudayona taasoo dee qorayshisiibaa dee ta aanay cid hidoodayba aanay jirin oo maqaamkaas rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bal saa kutubu siriya nooguma soo aroortay uu sii tilmaamaya ama uu yihi waxaa laga yaabaa meel sidaasoo ku farxisa ama kaa farxisa inuu joogsado qaala suhaylun suhayl ba de markaasaa maxay dhacday faqaala الnabiyu salى الlahu عalيه waslm lcaliyin uktub bismi اllahi الرaحmani الraحim qaala suhaylun suhayl baa wuxuu yihi ama bismi اllahi famaa nadri ma bismi اllahi الرaحmani الraحim annagu ma garanayno bismi اllahi الرaحmani الraحim waxa ay tahay anaa ujeedada aلraحmaan baanay aqoonsanayn way inkirayeen waxaanay iyagu yidhaaheen ba nin raحmaan alyamaama odhan jiray waa muslimat اkadaab bay raحmaan ba u yaqaaneen taasna waa dee kufrigoodii iyo cinaadkoodii iyo taas oo kale in markaas walow dee ashcaarta carbeed barhkoodii jaahiliyada la arkay iyadoo magacan arraxmaan uu kuba sugan yahay haddana waa diidmadoodiin weeye waayo waxyaala in dee filjaahiliya la yaqaano magacii waa jirayba walakin uktub waxaad qortaa ma nacrifu waxaan garanayna oo maxay ah bismika allahuma taasay ku qori jireen de muaduna waa isla mid oo kanba ismi sanam ma aha wax kale ma aha ilaahayow magacaagii waa dee taasoo kama dheera halkii hore faqaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi intaasuu ka aqbalay uktub min muxamadi rasuuli illahi qaalu waxay dhahen law calimnaa anaka rasuul ullahi latabacnaaka walakin uktub ismaka wasma abika magacaagii magacii aabaha qor faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam uktub min muxamadi cabdillaahi iyadana tii waa taas dee wixii cali iyo cali diidmadiisi iyo taasna way noo horeysay riwaaya ku timi waxaa la arkaa mawqade isagu markuu diidu yihi anigu ma qorayo ma masaxayo halkan oo kale inaad joogsato maqaam taasoo kale ood weliba ku qasbanaato deetiina way dhacdo maalintii dowmatljada la isugu tegay alxakamayn oo kale ee arrinta ay noqotay heshi wixii la qorayey oo dee cali oo amiir almu'miniin bay diideen amiir almu'miniin in la qoro dee waana ku qasbanaaday bal si dee sulxi u hagaago inuu tii ogolaado iska gooyo waa taa amiir almu'miniinna bal laftigaasna waa jira oo riwaayadaasi way soo aroorto in adigu taasoo kaleba ay kugu timaado ood weliba adoo mudar ah ama ku qasman aada yeesho taas baaba laga yaaba qaaluu markaasaa waxay yidhaaheen faqaala uktub min moxamed bni cabdillahi fashtaraduu cala nabiyi sala allahu alay wasalam waxay u shardigeen ana man jaa ruuxa yimaada minkum idinka idinkama yimaada lam naruddahu ma soo celinayno calaykum korkiina waman jaakum mina ruuxa idin yimaada xagga iyaga idinka yimaadana radadtumuhu calayna waa noo soo celinaysaan faqaaluu saxaabadii baa waxay idhaaheen yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahayow anaktubu hada kaa miyaan qoraynaa arrinkan miyaan aqbalaynaa shardiga caynkaasa ee dee dullinimadu ku sugan tahay qaala nacam haa buu ihi inahu rasuulka ilaahay waa kan sheegay inahu shaniya man dahaba ruuxa taga mina inaga inaga taga ilayhim iyaga xaggooda u kaca mina xaalu inaga inaga mid yahay faabcadahu llah ilaahay aan sii durkiyo ruuxaas ee gaaloobee ridoobee iyaga u tegay kaas wax faa'idaa iyo khayr ma laha allaha fogeeyo waman jaacanaa ruuxa inoo yimaada minhum iyaga xaggooda inoogaba yimaada inu u celinayna waa la celinayaaye sayajcalu llahu ilaahay waa yeeli doonaa lahu isaga farajan faraj oo dhibtiisaas ayaa ilaahay waa ka faydi doonaa oo makhrajan meel uu baxana waa yeeli doonaa de ilaahayna subxaana watacaala waa u yeelay xadiidkiina dee kolley xadiidkii dheeraa ee bukhaari kuma sugnaayo qisadoo dhamme ay kuma sugnaydna halkan inoogumaba sugnaa qolooyinkii la celiye waxaa kaba mid ahaa dee abujandal way noo dambaystaa dikrigiisa uun nin kaloo abubasiir la odhanayo markii dambe intay baxeen meel raggiis urursadeenoo dee meel bay iska tegeen xeebahaasay quraysh ay markaa waddadii ay kaba xidheen ay kaba safri jireen oo ilaahay ilaahay faraj ku yeelay quraysh ay markii dambe xaggoodii shardigii kaba burisay tihi soo xare shardigaas waa nalkaas oo nooga yeedhun halkaa markay iyagii dee dariiqoodii ay fadhiisteen ee iyaga cahdi ka dhexeeyay iyagii quraysh ma jireen ilahay baa faraj ku yeeli doona sina way dhacday xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna cabdاللah بن نmayri xa وxadثna بن نmayri وتqاarba في lفظ macnaa cabdاللahi بن نmayr iyo imika markii hore waxa weeye me abubكر بن abي shayba iyo mحamed iبn cabdالlahi بن نmayr labadooduba cabdالlahi بn نmayr un bay ka wada warinayaan haddaba lafdigana way isku dhow yihiin waa abubكر iyo mحamed weeye marka mxuu yihi xadثna abi qala xadثna cabdالعaزيز بن siyahin cabdilcaziz ibnu siya waa lafti cajami oo de laakiin san shifaahin iyo miyahin iyo saasun baa loo aqriya waana la tasriifinaya bal cabdilcaziizkaasoo nin axaadiistiisu ay aada u yar tahay ah in kolley ayaa bal matala atbaacu taabiciintii kaba mida ayaa noo warramay buulo qaala xadathana xabiib bnu abi haabitin can abi waailin qaala qaama suhayl bnu xunayfin baa istaagay yowma sifiina maalintii sifiin buu istaagay faqaala wuxuu yihi ayuha nnaasu dadow ijtahimuu tuhma anfusakum naftiina tuhma oo dadkiinan dee sulaxa diidan heshiiska diidanow ra'yigiinan idinku ay isleediin waa qaldan yahay suluxani bal taas idinku kaa tuhma weeye way laqad kunaa waxaanu ahayn maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay maciisaanu ahayn yowma alxudaybiyati maalintii xudaybiya walow naraa haddaan arkayno qitaalan qitaal markaa ou qitaal noo muuqdo lakhatarna waayo jubninama hayn fulaynimanaama hayn quwo waan lahayn markaasoo waanu dagaalami lahay wadalika kaasna wuxuu ahaa markuu hadalkan markaa arrinkaasna uu ahaa fi sulxi heshiiskii aladii sulxaasoo kaana ahaa bayna rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam wa bayna almushrikiina rasuulka ilaah iyo mushrikiinta uba dhexeeyey fajaa cumar bal intan xadiiska intiisa dambe waa sulxi waan sii wadi doonaaye sifiin horta waa dee meel dhinaca shaam xigtay oo ciidankii reer ciraaq oo uu amiiru lmu'miniin caliy bnu abi aalib horkacay uu hogaaminayo iyo ciidankii reer shaam oo mucaawiya hogaaminaya ay kuba kulmeen maalmana iyo muddona lagu dagaalamayay halkaas baa sifiin ay ahayd saar ibnu xunayfna saxaabigan reer beder waa joogay oo dee wuxuu ka mid ahaa jundigii markaa amiir almu'miniin cali bnu abi aalib buu kaba mid ahaa markii ay arkeen reer sham kolley inay xaaladu xaggooda kuba janjeedho oo ama laga qaarib noqonaya waxay dalbeen ama ay ugu yeedheen in kitaabka ilaahay uu noqdo ka loo laabmayo iyaga kala saaraya xakam lagaba dhigto taas tiba adigu calina kolley waa la aqbalay iyadoo dadka qaarkood markaa ay diidanaayeen haddaba dad baa diidanaa sulaxan loo iishay iyo taxkiimkaba aqbalkii waa kuwii lahaa cali ku lahaa laa xukma ila lilah calina lahaa kelimatu xaqin uriida biha bail tii buu leeyahay sifiy maalintaas qolooyinkii sulaxa diidanaa qolooyinkan taxkiimka diidan ayuu leeyahay waa ra'yigiinan ee isleediin waxaan meesha faa'ida kuma sugnaa sulxi a u arkaysaan iyo waxani waxaan toosnayn inuu yahay ra'yigiina caynkaasa tuhma kaas tuhma ba u leeyahay waayo anaguba maalintii sulxii xudaybiya ra'yina sanna lamay ahayn waxaanu u arkaynay inay dullinima noogu sugan tahay waxdani inaanu islaamkii ugu jirin baanu u arkaynay haddana maslaxo weyn baa kaba ratibantay rasuulka ilaahina u muuqato markii hore aanu noogu muuqan markaa sulxiga khayrun baa kuba sugane hadiidina oo ra'yigiina qolooyinkiina diidano idinku istuhmo oo ra'yigiina ku tiriya malaa ra'yigiinii dee mid la tuhmo ama dee laga bal dib loogu laabmo oo taas ha ku adkaysanina taas ba adigu ujeeddadu ay tahay bal xadiidkana waa sidii laynoguma fasiray qolooyin shuraaxdao dee macno kaa ku duwan kuma fasiray waa jiraan laakiin bal waa taasoo le isaga ayaa loo arkay inaanu aada u dagaalamin markaasaa taqsiir loo nisbeeyo uu leeyahy xaaladaydu rasuulka ilaah saasa ayaaba taasaan ahaa mawqifkaa adag lahaa ma imakaan baqanaya laakiin taasi waa yar dheer tahaye arrinku kaa weeye iyo waa dadkaa sulxa kasoo horjeeday ama diidanaa ayuu leeyay war idinku dib isugu noqdo ra'yigiinan kaas u arkay inaanu toosnayno waayo bal matalan taas ra'yigiina saa utuhma taas buu leeyahy marka wuxu uhi isagoo qisadii sulxii wada fajaءa cumar bn الkhaaabi baa yimi faataa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi faqaala wuxuu yihi ya rasuul الlahi rasuulka ilaahayow alasnaa calىa xaqin miyaanaan xaq kuba sugnaa markii rasuulka ilaahay ogolaaday heshiiskii heshiiska waa in markaa la laabmo taasi culays weyn bay kuba keento xataa rasuulka ilaahay markii uu yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh taxalula cid maqashaba waawo ilaa u isagu timihii xeertay cidi way u dhaqaaqi weydo way kicibo weyda arrintan kale ah in dee bal maala lalaamaaa mid muslimiintii in kii ka yimin aan la soo celin kii muslimkaa ee islaamee xaggooda kaba yimina la soo celiyo taasna iyaduna shiddo kale iyo dhib kale ayay kuba keentay markaasaa deeta wuxuu uyimi rasuulka ilaahay isagoo aada u kacsan wuxu uhi miyaynaan xaq inagu kuba sugnayn wahum calaa baatilin iyaguna aanay baatil kuba sugnayn qaala bala maya saas weeye ba baa rasuulka ilahi yihi xaq baan ku sugan iyaguna waa baatil qaala wuxu uhi alaysa katlaana dadka inaga laynaga laayaa fi ljanati maxaan waxa weeya heshiis waa kubalayna aan dagaal ku qaadna weeye aan nimankan dagaal xoog ku muqanino aan dagaalana kii inaga dhintaana waa janna kale inaga laynaga dilaa miyaan u janno ku sugnayn waqatlahum fi naar kuwa iyaga laga dilaayo naar aanay kuma sugnayn qaala bala qaala wuxu uhi markaa cumar fafiima maxaan nuqdii u bixinaynaa u siinaynaa andaniyata waa khaslada liidata waa waxa weeyaan annaqiisa walkhasiisa ama xaalada liidatee hooseysa aan u siinaynaa macnaa waa aqbalayna fi diina diinteena oo macnaa waa arrinkana dee dadkii muslimiinta dib iyagii loogu celinayo la laabmayo taasoo kale shuruudad adaga iyagu shardiyeyna bal halkood taas buu leeyahy addaniyana addaniyuna waa la macnee waa alxaalata ama annaqiisa ama alxaalat alkhasiisa wey waa xaalada liidatee hooseysa oo ujeedadu waxaaba hadaladoodii kamid ahayd almaniya ladaniya oo ujeedadu geeri ogolow aqbal laakiin xaaladaa dullinimo ay kuma sugan tahay dee taa ha yeelino hadday ku gudboonaato xaaladaa dullinimadu ay ku sugan tahay iyo geeri xagga geerida maro taas bay almaniya ladaniya macnaha waxa weeye halkaad ka aqbal laydu dulinimo dee geeridii kaba dooro macnaha xaaladaa liidatee hooseysa maxaynu u ogolaanaynaa weeye ee shuruudan dee markaa iyaga halkood inaga ay noogu sugan tahay dulinimadu fii diinina oo wanarjicu aan u laabmaynaa walamaa yaxkum illahu iyadoonu ilaahay kala xukumin baynana wa baynahum iyagiyo inaga taas iyadoonuna kala xukumin macnaa sida bukhaariya kuma sugan weliba wuxuu ku yihi miyaanadina odhan oo adigu anadna odhan beytka waan dawaafaynaa ina rasuulka ilaahina taaso laqad sada markaa taaso kuma soo baxay markaasuu yihi ha waan ku idhi laakiin sanadan miyaan ku idhi ma ibu idhi markaasaa dee rasuulka ilaahi muxuu yihi in faqaala ya bna alkhadaabi ina khadaabow inii rasuul الlahi anigu rasuul ilaahay baan ahay rasuulka ilahay baan walan yudayicani اllahu abada ilaahayna ima dayacayo oo dee nasri la-aan iyo diintoon muuqan iyo taas iyo iguma dayacayo waxyigiisiina waan kuba socdaa taas buu yihi oo arrinkii taasee aqbal qaala wuxuu yihi waxaa odhanaya sahl me waxaan sahl ibna xunayf fandalaqa cumar cumar weli ma adkaa ma ma qancin cumar baa tegey falam yasbir ma sabrin oo macnaa dee rasuulka ilaahay kumuu nagaan agtiisiyo taa kumuu sabrin mutaay mutagayidan xariyo isagoo cadhaysan ayuu tego faataa abaa bakrin abaabakr buu yimi faqaala wuxu uhi ya abaa bakrin alasna intii buu ku celiyey alasna calaa xaqin wahum calaa baatilin qaala bala qaala alaysa qatlana fi ljana waqatlahum fi nnar qaala bala qaala facalaama nucdi daniyata fii diina halkii fiimadii ay ka ahayd ba calaama waa isla miduna mid kasta waa xalaadii ama fiidii xarfu jarka ahayd oo ay bal matalan dee maadii ay raacday un istifaamiyada ahaydeen maada istifaamiyada haddii xarf jargale alifteedaa la gooyaay facalaama nucdi daniyata fii diinina wanarjicu walamaa yaxkum illahu baynana wa baynahum faqaala ya bna alkhadaab eg meel lamuu joogin meel gaaruu joogay waa kan oo de waa ilaahay subxaana watacaala aqoontii iyo macrifadii iyo tii uu siiyey abubakr inuu saxaabada kaleba kaga wada horreeyuu kaga wada mudnaa ayaa muxuu yidhi ya bna alkhadaabi xataa su-aashii ahayd miyaanu ina odhan waa ku celiyey waan dawaafaynaayo tiin buu ku yidhi sanadan baa dawaafaysaa mu yidhi may bu yihi haddaba waad dawaafi doontaa bu yihi falzam qarsahu ina khadaabow ya bna alkhadaabi inahu rasuul llahi waa rasuulkii ilaahay walan yudayicahu llahu ilaahay ma dayacayo abadan qaala sahl baa wuxuu yihi fanazla اqur'aanu qur'aankii baa soo degay calىa rasuuli llaahi salى اlahu alay waslm fatxba markii la laabmay dhexday socdeen kolley ma sii dheeraan laakiin suuraddii suuratulfatxi inaa fataxnaa baa soo degtay faarsala ilaa cumara cumarna waa kan dee arrinkan isagiiyo dad kaleba dhib baa haysatay oo iyagoo u arkay shuruudan dee iyagoo quwaloo maanta karayo xoog ku muquunin karayo qureesheed haddana wax iyaga dullinima ugu sugantahay in la aqbalay iyo umuuro saasaa iyaga aad ugu cuslaayo kuma weynaa cumar buu u dirayoo fa aqra'ahu iyaahu suuraddii ama bilowgeedii inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan ayaa rasuulka ilaahay say ku dul aqriyay oo aqrisiiyey faqaala wuxuu uhi ya rasuula allahi awa fatxun huwa suluxan iyo heshiiskani ma fatxiba qaala nacam haa buu yihi kan baaba fatxigiiba ahaa inaa fataxnaa laka fatxanba waa suluxii xudaybiya fadaabat nafsuhu naftiisiibaa fiicnaatay warajaca markaasuu laabmay oo ujeeddadu tiibuu ku raali noqday oo laabtiisi iyo dee sadrigiisna uu waasac noqday wixii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh suluxi uu yeelay ama uu sameeyey balin kolley xadiidka waaba dee duruqna way noo socotaa waqtigiina u yar gaadho haddaan doono duruqda dhexdeed inaan iskaga joojin doonaa bal haddii kale aan laqbadumaan in yar raacin doonaa waxaa iyada halkan sulaxan in rasuulka ilaahay laba yimid dee maslaxo weynuun iyaga uba muuqan oo markii dambe u muuqataa kuba sugnayd maxaana kuba filan dee maslaxa ahaan bay ilaahay oo sul fatxi kuba magacaabay fatxi weynna way noqotayba oo in sulaxaas waxaa ka ratibmay fawaaid aad iyo aad u badan oo ay kaba dhalatay fatxigan maka isagu kaba dhashay reer maka islaamkoodii isagu kaba dhashay dad aad iyo aad u badan oo labadii sanadood udhexaysay fatxu maka iyo sulaxa xudaybiya dadkii soo islaamay aad bay ugaba badnaayeen dadkii intii ka horreysay baa islaamay kolley sababtuna waxay siday culimadu yidhaahaanba intaa hore dadka dagaal baa ka dhexeeyo meel laguma kulmayn oo laysma qancinayn oo laysma dhexgelayn oo laysma dhexmarayn laakiin markii sulaxaasi dhacay dee dadkiina ay qaraabo iyo asxaab iyo wax wada ahaayeen kii maka tegayey waa tegey kii madiine imanaya waa yiri meelihii kalea lagu kulmayo suuqyadii iyo dhulkii kale laysuguma iman jiray waa la sheekaysay nin kalastoo caqli leh oo lala markaa lala hadlo islaamnimo lala soo qaado inay markaa cadaawa ka dhexaysiiyo dagaal oo taasaa ahayd wixii ka hor joogay waa aqbalay oo saasay rag waaweyn oo akaabirtoodii ahaydna muddadaa dhexdeediiba ay kuba islaameen dee waana taa ilaahayna subxaana watacaala xataa heshiisyadii ahayd ciddii doonaysaa cahdigii moxamed bay geli kartaa ciddii doontaana cahdigii qureysheede reer khusaaca iyo reer bani bakri ay ku kala biireen caawintii ay u caawiyeen ee qoladii rasuulka ilaahay cahdigiisa gashay iyagoo gaalaba ay dee iyagii markaa kuma soo duuleen si qarsoodi ayaaba sabab u noqotayba fadxigiiba u noqotay oo adigu bal umuuruhu sulxigaa weyn ayaa oo maslaxadaa weyn baa kaba ratibantay rasuulka ilahay ina salawaat ullahi wasalaamu caleyh sheegeen bal duruqdan yar baan kolley waa yar dheer yahay baabka casharka ka dambeeya inbuu inoogu dhamaan doonaa bal wixii aan insha allah sii wadi doona allah subxana watacaala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta